أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah malaayiin ruux itoobiyaan ah oo la yardaran cudurro si aad ah ugu faafay gobollada dalkaas maamul goboleedka shaadoola dirirka ah ee isku magacaabay somalilan oo lacago badan oo baada ah ku soo dhogay dekedda berbera taasoo sababtay inay istaagto shaqadii ka socotay dekeddaas robo mahiigaan ah oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka daayay dalka suudaan weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya maktabka dacwada wilaayada jubbada dhexe oo dowlad diini ah u qabtay maamulka iyo macallimiinta mu'asasada alga turja ee degmada jilib ee wilaayadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan malaayiin ruuxuu itoobiyaan ah ayaa la ildaran cudurro si aad ah ugu faafaya gobollada dalkaas faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabduqaadir cuduro la-ayaan ah ee laga soo sheegayaa gobollo ka tirsan waddanka itoobiya ee dhaca geeska qaaradda afrika xilli kaabayaashii faya dhowrka bulshada dalkanna ay sii burburayaan warbixinno ka soo baxay hay-adaha waxaa loogu yaro qaramadii midoobay ayaa walaac looga muujiyey dhibaatada caafimaad darro ee soo wajahday malaayiin qof oo itoobiyaan ah kuwaasoo ku dhaqan gobollada ay loloonada militari ka socdaan wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in dad ka badan shan milyan oo qof xabashi ah ay la ildiran yihiin cudurro ay ka mid yihiin duumada iyo shuban biyood hay-adda u n ocha ayaa sheegtay in faafitaan xaddhaaf ah uu cudurka duumada ama maleeriyada uu ku sameynayo ilaa kun saddex boqol sagaashan toddoba deegaan oo ah dhammaan gobollada itoobiya waana faafitaankii ugu weynaa muddo ku siman toddoba sannadood darija dojoma oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka itoobiya oo musiibadan qiray ayaa u sababeeyey colaadaha waddanka reegeediya isagoo kooxaha mucaaradka oromada iyo amxaarada ku eedeeyey inay kaalin weyn ku leeyihiin in dadka xabashida ay cudurro la ildarnaadaan wasiirkane waxa uu carabaabay in xukuumadda abiy axmed ee dadaal dheeraada ku bixisay majaalka caafimaadka balse ay ka tanbadin yihiin baahiyaha iyo cudurrada sii faafaya xukuumadda adis ababa ayaa la rumaysan yahay in qarashka ugu badan ee miisaaniyadda ay ku bixinayso arrimaha dagaalka ka dhanka mucaaradka hubeysan iyadoona ka gaabisay wax ka qabashada arrimaha bulshada warbixinada ayaa sheegaya in dad ku dhow boqol kun oo ruux ay itoobiya sanad waliba ugu dhintaan cudurrada faafa ee duumada gobollada amxaarada tigray ayaa ah meelaha ugu daran ee dadku ay ku dhimanayaan waxaana kusoo xiga ismaamulada oromada siidama iyo binshanguul gumus maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa lacago badan oo baad ah ku soo rogay dekedda berbera taasoo sababtay inay istaagto shaqadii ka socotay dekeddaas cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa waxaa muddo hal toddobaad ah hakad ku jira ganacsiga kala duwan ee dekedda magaalada berbera ee uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashahadala diriirka ah ee somalilan ilawareedyo maxalli ah ayaa sheegay in maamulka ashahadala diriirka ah ee fadhigiisu yahay hargeysa uu ganacsatada kusoo rogay lacago cusub oo aan horey looga qaadi jirin ganacsatada ayaa ka biyodiiday lacagaha dheeraadka ah waxayna taa keentay in shaqadii ka socotay dekedda berbera ay muddo hal toddobaad ah joogsato ganacsatada alaabta kala duwan kala soo degta dekedda berbera waxay warbaahinta u sheegeen in maamulka dekeddaasi uu kusoo kordhiyey lacago dheeraad ah oo lagu magacaabo v skan waxayna intaas ku dareen in maalin kasta lacago dheeraad ah lagu kordhiyo alaabta ay kala soo degaan dekedda balse markan ay kabiyo diideen alaabta kala duwan ee muddada toddobaadka ku xayiran dekedda magaalada berberah ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inay keeni doonto sicir barar saameeya dadka sidoo kalena ganacsatadu alaabtooda kala soo degaan meelo kale robo mahiigaan ah oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka da'ay dalka suudaan warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa saacadihii lasoo dhaafay lasoo wariyey in roobab mahiigaan ah oo ka da-ay waqooyiga dalka suudaan ay sababeen dhimashada toddoba iyo toban ruux sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka waddankaasi khasaaraha ka dhashay roobabkaasi ayaa ugu sii daray xaaladda bani-aadanimo ee ka dhashay dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka socda muddada lix iyo tobanka bilood ah welina sii holcaya korontada ayaa ka maqan magaalada caasimadda ah ee khartuum dadkuna waxay ku hooyanayaan meel bannaan ah iyaga oo ka baqaya roobab kale sidaay warbaahinta la wadaageen shakhsiyaad goobjoog ah dhanka kale ilaa kow iyo toban kun oo guri ayaa dumay sida uu sheegayo samiir sacad oo ah wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha gobolka sidoo kale waxaa jiro tiro dad ah oo ay saameyn xooggan ku yeesheen roobabka xooggan waxaana lagu qiyaasayaa ilaa boqol iyo toddobaatan kun oo isugu jirta bulshada qeybaheeda kala duwan
weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta oo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta koonfaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaan kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wilaayada baaye howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo waxay ku dileen askari murtad ah oo dhibaato xoogan ku hayay shacabka baydhabo waxayna mujaahidiintu askarigaas ka furteen qorigii uu ku hubaysnaa ee bulshada baydhabo uu ku dhibaatan jiray maktabka dacwada wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlo u qabtay maamulka iyo macalimiinta mu'asasada al uturje ee degmada jilib ee wilaayadaas cuthmaan axmed duuwo ayaa inoo faahfaahinayaa
dowradan oo ahayd mid maalmo socotay ayaa loo qabtay macalimaadka mu'asasada al udruja oo ka mid ah goobaha waxbarasho ee ka furan degmada jilib taas oo muddadii ay socotay lagu qaatay duruus kala duwan gabagabada dowrada waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo ka qaybgalay soo xiritaanka dowrada loo qabtay haweenka wax ka bara mu'asasada al udruja ayaa kula dardaarmay inay ku dadaalaan tayada waxbarasho ee caruurta dhigata mu'asasadaasi maalmahan idinkoo shaqooyin horeba ugu jiray khayrahoo wanaagsan yaa haddana saddex cisho waxaa idiin socotay dowro maktabka dacwada uu bixinayay dowradaasoo loogu talagalay dee ummadda in mataqaanaaye kor loogu qaado musawahooda dad horeba cilmi u lahaa oo ilaahay subxaana watacaala waxbaray oo ummaddii muslimiinta wax u faa'iideynayaad ahaydeen dadka ahlulcilmiga ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa ku ammaanay yarfacu allahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat idinkuna waxaan filayaa insha allahu tacala inaad kamid tihiinoo waxaan rabnaa insha allahu tacala dee dadka waxaad ugu yeeraysaan waa dacwadii nebigu calayhi salatu wasalaam dadka ugu yeeri jiray dacwaduna waxay u baahan tahay xikmad iyo dulqaad iyo sabir iyo hadal wanaagsanoo qofka loo dooray u baahan tahay caruurta keliya aan waxbarayno ee madaarista idiin jooga keliya mahane bulshada muslimiinta oo dhan caamatan waxaa inaga saara mas-uuliyad inaan ducaad noqono nebiga calayhi salaatu wasalaam aan wakiil oga noqono caruurtaan ammaana idinku yihiin waalidiintooda idin keensaday waktigaad u ballan qaadeen inaad waxbartaan waktigaa iyada ammaanay idinku tahay ilahay agti waa la idinkala xisaabana idinkoo ilaahay ugu dhowaanaya subxaana wa tacala waxaan idinka doonaynaa muraaqabadii ilaahay inaad oga baqdaan oo aad ku dadaashaan ardayga xilliga yara idinla joogo gabdhihii wiilal waxay yihiinba inaad insha allahu tacaala waktigooda aad ammaanada insha allahu tacala aad gudataano dadka acmaashooda waxa midna wanaajiya oo ilahay agti wax looga helo midna aan waxba looga helayn waa niyad intaasi kadib qaar ka mid ah maamulka iyo macalimaadka mu'asasada al udrujaha ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga landalus waxayna ka warrameen dowrada loo qabtay ilaahay baa marka hore mahad iska leh summa waxaan ku shukrinaynaa yacni maktab dacwa oo maxay ahata xaragta shabaab almujaahidiin oo noo qabtay dowro saddex maalmood soconaysa annagoo ah yacni mucalimaadkii mu'asasada udruja dowrada oo saddexda maalmood socota runtii waan ka faa'iidaysanay yacni mawaadiic fara badan bayna ka hadlaysay oo dhowr ah anagoo ah macluumaadka mu'asasada al udruja waxaa inoo soo gabagaboobay dooro socotay saddex maalmood waxaa inoo qabtay maktabka dacwada ee wilaayada jubbada dhexe mawaadiicda aan ku qaadanay dowrada waa mid waa kuwo kala duwani waxaa ka mid ah fadlu shahaadata laa ilaha illa allah fanul ilqaa haddaan waxyar ka dul istaago mawduuca shahaadada fadlu shahaadata laa ilaha illa allah waxaa ka mid ah inay tahay nicmadii ugu weyneyd eeuu alle ku minaystay addoommadiisa inay tahay alcurwatu alwufqa inay tahay alcahdu aladii dakarahu allahu caza wajal id yaquul laa yamlikuuna ashafaacata ilaa man ittakhada cinda araxmaani cahda wilaayada iyo maktabka dacwada waxaan ugu mahad celinaynaa dowrada inay soo qabteen waxaana ka codsanaynaa inay nagu soo celceliyaan dowradaas waxa ay ku saabsaneed tarbiyatu lowlaad iyo shahaadatu an laa ilaaha ila allah iyo fadlu niqaa waxaan ka faa'iidna marka waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo tarbiyatu owlaad ku saabsan dowradan ayaa qayb ka ah dowraad uu maktabka dacwada ee degmada jilib u qabto maraakiista waxbarasho taasoo kor loogu qaadayo tayadooda waxbarasho mahadsanid dhuubow warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh